suuratu alghaasiya dhakiya suuradda halagtaa ka xadiidu lghaasiya la idhaahdo waa qur-aankii maka ku soo degay aayadaheedu iyada oo suuraddu koobanba haddana waa toddoba iyo labaatan sidaynu horay soo xusnay nabigu calayhi salaatu wasalaam sabixisma rabbika alaclaa iyo suuraddan aynu hayno ciidaha ayuu ku akrii jiray laba ragcadoo ciidda iyo jimcaha ayuu ku akrii jiray waana sinne in markaa qofkii uu ku akriyo oo imaamku uu markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam taa kaga daydo suuradda horteenna waxa ay soo dhigaysaa dawr buuxanay naga siinaysaa maalin imaatinkiisa uu xaqiiqo yahay waa maalinka qiyaamaha geediga xaggiisa aynu nahay addoommaha la farayna u camal falaan rumayntiisa iimaanka qayb ka mida ay tahay maalinkan waxau ilahay tilmaamaya bal khalqigu sida ay u kala baxayaan dadka qaar barwaaqadiibaa dibadda uga soo baxday qaarna bu'sigii iyo balaayadii ayaa waxay yihiin kuwo guudkooda ka muuqanaya tasawir soolxun bay leeyihin qaybteeda dambe suuradda ilaahay waxa uu ku soo qaadaya makhluuqaadka abuuray xayawaanaadkiisa iyo jaamidaadka waaweyn qaar ka mid ah sida geela oo kale iyo dhulka iyo jabada iyo beeraha kuwaasa ilaahay tilmaamaya aayaad lagu cibro qaato laftoodu inay yihiin bismi illaahi araxmaani araxiim hal ataaka ma kuu yimid nebi maxamedow xadiisulkaashiyati si wax daboonayso qiyaamada warkeedii wujuuhun yowmaidin wejiyaal maalintaa khaashica mid dillaysan weeyaan caamilatun mid howlaysan weeye naasidatun mid daallo weeyaan taslaa naaran xaamiya wejiyaashaasi waxa ay gelaysaa naar holcaysa isqaa min caynin aaniya il aadu kulul oo xamiima baa laga waraabinaya laysa lahum dhacaam wax raashino ahlinaarku leeyihiin ma laha ilaa min dariic geedkaa qodaxda badane magacaa la idhaahdin bay leeyihin laa yusminu ma naaxinayo geedkaasi walaa yugnii min juuc kaasana waxba ugama tarayo wejiyaashaa soo socdana waxala dadka mu'miniinta ah waa kuwaa barwaaqayso ilaahay tilmaami doono ilahay xuseen waxau yihi wujuuhun yowmaidin naacina maalintaa wejiyaal aad bay barwaaqaysan yihin lisacyihaa raadiya camalkii ay qabanaysayna mabsuud bay ku tahay fii jannatin caaliya jannooyin aada u sarreeya wejiyaa ayay dadkaasi ku jiraan laa tasmacu fiiha laagiya dadka halkaa ku jiraa ma maqlayaa wax buuqa fiihaa caynun jaariya dil sidaa u qulqulaysa ayaa halkaa dhex ah fiihaa sururun marfuuca sariiro aada loo kor yeelayaa jannadaa dhexdeeda wa akwaabun mawduuca iyo koobab la simay si sharaabka loogu shubo wa namaariqu masfuufa iyo barkimooyin sidaa loo simay si ay ugu raaxaystaan dadka halkaa ku mabsuusanaya jannahay wa zaraariyu madfuufa iyo roogag aada u cufan oo raaweyna sidaa loo goglay saasaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu u xusayaa caalamkaa dambe ee soo socda in lagu kala tegey waa lagu kala haro halkaa dadka mu'miniinta ah wejiyaashoodu maalintaa ilaahay waxaynu way necmaysan barwaaqad isma qarayso raad bay leedahay rawnaq iyo istiin bay leedahay wejigoodu saasuu isiinaya wejigani waxau ahaa weji ilaahiisa u hoggaansan markuu adduunyadii joogay ilaahaybuu in badan u khushuucsanaa ilaahay horjoogsigiisii ka warwarayey rabbi dartii buu u sujuudayey xubna halkii u sharaf badnaa isagoo ah buu ilaahay dartii dhulka u yaallay oo rabbi dartii buu qofkaasi wejiga dhulka u dhigayey camalka haddabaa adduunyada soo qabanaysay oo ahaa salaadii siyaamkii xajkii akhlaaqdii wanaagsanaa iimaankii camalkii maqsuudka ay kusoo ku ahaayeen adduunyadii ku deganaayeen ayay raalli ku yihiin maalintaa jannaday ku sugan yihiin aad bay sarraysaa waxaa loo eegayaa sida xidigaha aynu eegnoo kale marka jannada dhexdeeda ay ku sugan yihin buu ilahay yidhi ma maqlayaan laagiya ama laa tasmacu ant fiiha laagiya adigu haddaad halkaa tagto ma maqlaysid wax buuqaya waxyaabaha laga raaxaystaa way badan yihiin qofku jirkiis sida u dhan yahay xagga dhagahu ka raaxaysanayaa sida waxa uu cuno iyo waxa uu cabayo iyo waxyaabaha kale ugu raaxaysanayo iminka wax badanaad cunayso meel wanaagsanna aad ku nooshahay laakiin dagaadaadaas mar walba ay maqlayaanun waxaad ka hayso oo cay iyo buuq iyo laqwi ay maqlayaan dhagahaadaadaas ma raaxaysanaysid kolkaa raaxa way kaa durugsanta halkaa waxaa durduraysa il il baa sidaa markaa u tirtiray maxay maqlayaan kolkaa dadka mu'miniintaah kolka ay dhagaha wixii xunoodan ilahay ga safeeyo waxay maqlayaan laa yasmacuuna fiiha lagwa ilaa qiila ilaa salaama laa lagwun fiiha walaa ta'fiin salaamay si salaamayaan oo dadka mu'miniinta barkoodba darka kale ay salaamayo taasinbay maqlayaan bisha halkaa kasoo bitaacaysa nebigu markii uu xusaya calayhi salaatu wasalaam waxau lahaa anhaaru ljanna tufajaru min taxti jilaal aw min taxti jibaal min taxti jibaal almasjid buuro markaa miskiya oo cambaraha sidaa u rasaysan guntooda isaa uga soo butaacayaan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka mu'miniinta ahay maalintaa laguma mashaqaynayo acmaashii adduunyada la saari jiray takaalif doon iyo salaad iyo xaj iyo waa laga dulqaadaya tasbiixun bay markaa wadayaanin aan wax hawlala lahaynoo sida neeftoodaasoo kale ah waxa ilahay u tilmaamay markaa sariiro marfuuco ah oo aada u saraysa inay ku dulnool yihiin caaliya naacima kafiirat alfurus murtaficati sank calayha alxuur alcayn furaaskeeda qaraweyn iyada ayaa qaab gaara u samaysan inaan arag xoranayntiibaa ku dul nool isaguna wuu ku wehelinaya qofkaas waxaa halkaa ku sugan baa ilahay yidhi koobab ibriiq iyo koob sidan aynu naqaanin buu qur-aanku u tilmaamaya koobku waa wixii aan dhegta lahayn ibriiquna waa kaa dhegtala wey koobabkaa waxaa loo dhigay si sharaabka loogu shubo halkaasay ku sheekaysanayaan kuna wada sharaabayaan mar walba isku booqanayaan iyaga oo kalsooni qaba iyaga oo ilaahooda ku dhex arkaya jannada iyaga oo aada u mabsuuba ayaa halkaa ku wada sharaabayaan kala sheekaysanaya rafaadkii soo maray markay safarka ku sugnaayeen ay adduunyadii soo marayeen manaarig ba halkaa ku sugan buu ilahay mabsuufa markimooyinka marka aad loo simo la isdul saaro qofka dhex kalaa uu raaxaysanayaa kolba dhankuu doono u jiigsanayaa wax tacada iyo suxullow dhulku xoqo midna ma arkayo firaash yaroo basiid ahoo aada u sokeeya ama markaa roog yar bay halkan ku haynaa ilaha halkaa waxa yidhi wajaraabiyu mabtiita wacabqariyun xisaan suurat araxmaan suu ilahay ku tilmaamaya wey waa roogag cagaaran oo markaa raantooda ay aada u badan tahay sida furaashkoo kale hoos ula ciiraya qofka halkaa ilahay waxau dhigay gebagabadii waxaa xusayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada waxa ku sugan buu lahaa waxaan ilaalag dhegina maqal qalbigana aan ku soo dhici karin ayaa markaa uu tusay nabigu calayhi salaatu wasalaam bab isagaa weerihiisa ka